dalka jabuuti waxaa maalmahan kor u kacay qiimaha qudaarta gaar ahaana basasha iyo yaanyada halkii kiilo oo basal ah ayaa xilligan waxaa la kala siistaa ilaa iyo shan boqol oo faranka jabuuti ah sagal siciid faarax ayaa warbixintan kasoo dirtay jabuuti hadalhaynta ugu badan ee caasimada jabuuti toddobaadkan iyo tii hore waxay ahayd kor u kaca qudaarta gaar ahaana basasha iyo tamaadka ama yaanyada oo gaaray halkii ugu sarreysay abid iyadoo markii hore kiilooga basasha ama tamaadka lagu iibsanayay boqol iyo konton faran hadda waxa ay noqotay shan boqol oo faran waxayna taasi saameyn ku yeelatay qoysas badan oo biil ahaan u qaadanayay kun faran kuwaasoo shan boqol oo ka mida kunkaasi faran hadda basal ku iibsanaya horey waxaa cirka isku shareeray qiimaha caanaha iyo baastada iyo kuwo kale mar aan dhex tegay mid ka mid a suuqyada qudaarta lagu iibiya caasimada jabuuti ayaan kula kulmay hooyooyin caraysan oo la doodaya dadka qudaarta ka ganacsada cabadii timaadkaa boqol faran dahay maxaan samaynaa dee dherigii kuma dhacayso kiiloogii basasha waxay yidhaaheen shan boqol kiiloogii timaadkaa shan boqol qofkii kun faran xaafadii kun faran qaatay maxay u goyndeen maxawaash bay u goyn amba waxay u goyn hilib awal xawaashkaa noo raqiisanaa iminka xawaashkii dee waa kaa iminka hilibkaaba yar raqiisanba iminka niskiiloogii hilibka lix boqol baan kusoo helay way iska fiican tahay hay maxaa lagu karin de berigu u ka sida kun faran sideed boqol toddoba boqol maa leeyahay lacagna wadanka la biirinayna ma arkayno waxaan leenahay dowladda alla noo noo gurmataan leenahay da hooyad dalka nahay lacagta ama ha noo biirsho amba xawaashka xalal noo keenaan leenahay sidaa baan leeyahay hadda maxaad ku dartaa maadaama tamaadkii jirin de maxaan ku daraa duqus basaaskii casaa iyo qasactibaa baan ku darnaa qaashi baastadii baa noqotay siyaado diqyadiiba caaniba siyaada wax walba wax raqiisa waxbay ma jirto oon odhanina waa raqiis maba jirtaba hal baa sac sijirta kartoonka basta kun ama sagaal boqol maantana laba kun iyo afar boqol iyo laba kun shan boqol buu maraya baxaya ka waran waxa la qaadaa lix iyo soddon kun todoba soddon kun baa la qaataa bishaare marka hal kartoonka saa la shisto ee qasactima intaa la shisto beriga taas xawash intaa socda maxay ku noqotaa hal iyo maalin qood bay ku noqonaysaa wallaahi dareenkaygu kacsan yaho dee xawaashka wuu biiray waxaan cunaba ma hayna basashi waa shan boqol baa lanaga siinaya laba kiiloogii waa shan boqol dee noloshiina ka waran anaga biilkayguna ku furan dee haye ka waran ma basal baan siisanaa ma hilib baan siisanaa ma tamaad baan siisanaa maxaa ku cunnaade dee dawladda waxaan leenahay dee waxa noo hanaga rido ha noo gurmato hanaga rido hanaga rido khudradani beri fiigiisa waxa ku iibsanaa ha samayso oo beri caadiya anagu boqol baan baradhaha siisan jirnay basashu toddobaatan laakiin beriga kacayeena dawladduna ogeyn la kicinayo taa ha lanaga ridaan leenahay anagu taabaan diiday caana ma jiraan marta warka kuwa ka hadhba waa madaynaba rombamadiis baa qaanada caanaan darteed
caanaha de maba goyn karin n caanaha ma goyn karin ma cabniba caani waan iska daynay caanaha ma cabni yusuf abdullaahi waan iibi anigu aniga waan iibiyaa macaamiishada imika basal iyo timaad waa kartoon waan misay waxaan isugayaa basal iyo timaad marka ganacsiga kale tamaad iyo bilaa basal ma soconayo waa isku xidhan tahay socon karayso shaqada waa isku xidhan tahay ganacsiga wax u horeeya to basal iyo timaadka meynka meesha macaamiisha kolkaa waxaan leenahay inaad dawladdeena noo naseer samayso oo xawaashka alaabta xal noo samaysa anagana dinkeena shicibkiina qiimo jaban baan kasi jirna basasha imika shan boqol loo laysaa boqol iyo ka tumbaan jirta kolkaa waxaa weeye berigii waxaa weeye dalkii jaarkiina weeye sheekadaas wax anagu berihan beri karna oo meesha naga maaha gudoomiyaha ururka ganacsatada qudaarta axmed khadar ayaa v o eda u sheegay in dowladda etoobiya ay joojisay qudaartii dibadda uga baxaysay wadankeeda maadaama gudaha dalka etoobiya ay kor uga kacday iibka qudaarta waxaana uu tilmaamay in loo keenay warqad kasoo baxday wasaaradda ganacsiga dalka etoobiya taasoo lagu joojinayo iibitaanka basasha iyo tamaadka waxbaandhibti waxay ka timid xaggan jabuuti meel waa etoobiya dowladda etoobiya ayaa naga joojisay kolkaa dee wax dee walaali iyo jaar isku sameeyana maahinba marka warqadan laydinkan wasaaradda bay kasoo baxday wasaaradda waxay kasoo baxday baaca mushtariga etoobiya formategiina waan haynaa dowladdeena jabuutina waan gaarsiinay sababta waxay ku sheegeen qiimaha oo maaragtay etoobiya qaaliyoobay sidaa darteed dadka etoobiya ay kari waayeen wixii dibad kolkaa jiroo dhanba inaan wala joojino ay yidhaaheen dee kolkaa saasay nagu joojiyeen basal iyo timaadkiiba hase haatee de waxaan jeclaan lahayd in digniina la siiyo oo la idhaaho toddobaadka soo socda ama waxii bisha soo socotay dibeeto hana sugina san annakuna dalkaygii de ugu doono dibadda kolkay waxyaala caynkaa dhacaan dee awalba kuma talagelayna masar iyo yeemantii iyaan kasoo qaadan jirnay marka dadkii maxaa waxaa la suuqi waxaan kolkii isla markiiba waan qaadnay tallaabo waxaan kasoo qaadnay yamanta caawa hadduu ilaahna gaarsiiye laba duunyeed baa soo galaya timaad iyo basala oo yamanta kasoo galaya lix iyo labaatankeygan waxaa soo galaya hadduu ilaahna gaarsiiyo lix kontiner oo basala oo yamanta kasoo galaya dabadeeso bisha koodeedan haddana saddex iyo toban kontiinaroo basala soo galaya sidaa daraaddeed waan ka maarmaynaa baan leenahay qiimuhuna maanta wixii ka dambeeya wuxuu noqon doonaa si xaggiisii hore kusoo celin doonaa dowladeennana aad baax noola qabto dibadahan u dareynana iyadaa noo fasilitaysay ilaahay baan dee ugu mahadnaqaynaa dowladdeena ugu mahadnaqaynaa dhinac kale dowladda jabuuti waxay muddo ku celcelisay inaan kor loo qaadi karin qiimaha maciishada qutol daruuriga ah mana muuqato in la qaatay hadalkii dowladda sagal siciid faarax v o a jabuuti